wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee ku qabatay kulan ansixinayay baahiyaha mudnaanta u leh ee laga soo aruuriyey bulshada ku nool degmada kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada waxaa kulankan ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland maamulka degmada kismaayo wakiillo ka socday bulshada rayidka iyo qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala magaalada kismaayo guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa ugu horreyn ka hadlay adeegyada muhiimka ah ee mudan in la hormariyo haweenkii oo dadkaas midda boqol ee miiskii ka ahaa laba boqol sagaashan iyo sideed qof oo dumara ayay dumarku bulshada qaybgeeda ku yihiin inay baahidooda ku darsadaan barnaamijkaasi waa muhim iyadana la hawlay maxay muhiim tahay dadkii baahiyaha gaarkaa hawlay oo hadda cabir iyo ku fadhiyaan iyadana in lagu soo diro barnaamijka ay qayb ka yihiin oo laleeyahay maxaa u baahan jirin mise waxa weeye dadka reer kismaayilood gobol kismaayilood u baahiyahay rabeeni maanta waxay ku soo qorteen gacantooda waxayna ku ansixiyeen caqligooda saasoo maaha arrinkaasi waa muhiim taariikhiya oo u soo dhigatay dadka reer kismaayilood dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane oo kulankaas si rasmi ah usoo xiray ayaa ka hadlay muhiimadda kulankan annaga ma dooxaan barantaarka arrimaha gudaha warbixinta soo baxday inaan ka samayno waxbarasho badan macalimiinta in laga soo sameeyo warbixin yar oo kooban oo hal looga qiyaasti oo aan la wadaagin hayadaha kale ee dowladda in warbixintaa la sameeyey oo degmada ay diyaar u tahay oo xafiiska guddoomiyaha ay dhacdo markaas ayada ah waxaan u sheegi doonaa wasaaradaha kale iyo hayadaha kale dowladda inay xafiiska guddoomiyaha la xiriiraan oo warbixinta ay taallo oo halkaas ay ka isticmaalaan sababtuna waxaa weeye baahiyaha ay qaadayso dad baa u leh hay-ada kala dowleed ayaa u leh waajibaad caafimaadka laga hadlaya biyaha laga hadlaya koronta laga hadlaya sinba laga hadlaya qofkason in bulacadiyi iyo la hagaajiya laga hadlaya in tuulooyinkii loo geeyo biyo iyo waxbarasho iyo iskuulle iyo